أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى باب الصلح هذا متكن باب الصلح وتوابعه باب الصلح هشيسك أيو باب يهي يو توابعه توابع الصلح يو حيالها الصلح الراعة أحكام أه أيو باب يهي هل كان شيخ رحمه الله تعالى وحوقها للدونا مسألة مسألة الصلح صلحة لغة عربية وحلقيرة وهو لغة قدع النزاع ومرنك أولا جرو muranka laba qof u dhexaysa oo lagu jaro sharcigu marka wuxuu u sameeyey wasaa'il iyo duruq iyo habab dadku haddii ay murmaan oo ay isqabtaan habab murankooda lagu xalliyo ayaa sharcigu u sameeyey duruqdaas iyo wasaa'ilkaas muranka lagu xalliyo waxaa ka mid ah asulxu sulxa wuxuu ka mid yahay min wasaa'ili qadci nisaac waxyaalaha lagu gaaro dabargoynta ama jaridda muranka dadka u dhexeeya waxyaalaha lagu gaaro lagu jaro waxaa ka mid a sulaxa wa sharcan xagga sharciga sulaxa waxaa la yidhaha caqdun waa heshiis yaxsulu bihi daalika ay qadcu nisaac waa heshiis uu ku xasilayo murankii in la jaro oo murankii labada qof u dhexeeyey in la jaro caqdi uu ku xasilayo kaasa waxaa la yidhaha sulax wahuwa sulxu anwaac sulxu wuxuu u qeybsamaa dhowr nooc wamaqsuudulbaabi baabkan ulajeedada laga leeyahay waa sulxu lmucaamala sulxa isaga aqsaam fara badan ayuu iska leeyahay laakiin sulxa uu doonayo sheekhu inuu ka hadlo waa sulxa la yidhaaho sulxu lmucaamala ilaahayna jala jalaaluhu waa midka uu tilmaamay uu yidhi wasulxu khayrun wa uxdirat اlanfusu shuxa ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay wasulxu khayr in muranka la dabar gooyo oo wasaa'ilka sharcigu jideeyey muranka lagu dabar jaro oo la heshiiyo waa khayraa ku jiruu ilaahay ku tilmaamay jala jalaaluhu qaala shaykhu raximahu llahu tacaala ida dacaa shaksigu hadduu sheegto calaa shaksin shaksi kale caynan cayn hadduu ku sheegto cayntu wax la arkayo oo daatalow aw amase daynan dayn inuu ku leeyahay hadduu ku sheegto uma markaa kabacdi saalaxa shaksigii hu shaksigii kale uu la sulaxtamo calaa manfacatin calaa akhdi manfaca manfaco qaadashadeeda uu kula heshiiyu kula sulaxtamo muddatan muddo uu manfacadaas qaadanayo muddadaasoo macluumatan ee la og yahay fahuwa sulaxaas waa ijaara ama fahuwa caqdiga u celi fahuwa caqdiga heshiiskaasi ijaaratun waa caqdulijaara caqdulijaara wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala qofku hadduu shaksi kale uu ku sheegto cayn oo cayntan anigaa iska leh ayuu leeyay gurigan anigaa iska le booskan anigaa iska le kitaabkan anigaa iska le waa cayn min alacyaan cayn uun acyaanta ka mida ayuu ku sheegtay aw amase daynan ama wuxuu ku sheegtay dayn oo wuxuu leeyahay qofkan boqol dollar oo dayn ah ayaan ku leeyahay uma markaa kabacdi saalaxa shaksigii oo xaqu ka maqnaa hu shaksigii mudaca calayhiga ahaa oo la dacaweynayey oo xaqa loo haystay ayuu wuxuu kula sulaxtamay calaa manfaca calaa akhdi manfaca manfaco qaadashadeeda muddatan muddo manfacadaa uu qaato muddadaasoo macluumatan ee la og yahay fa huwa caqdiga heshiiskaasi waa ijaara caqdulijaara yacnii qofkani qofkan wuxuu ku sheeganaa cayn gaarigan anigaa iskale aada haysatid gurigan anigaa iskale ayuu leeyahy ama daynuu ku sheeganaa wuxuu leeyahay tusaale ahaan boqol dollar oo dayna ayaan qofkan ku leeyahay ninkii marka wax lagu sheeganaya ayaa wuxuu yidhi waan kuu qirsanahay laakiin boqolkii dollar oo deynka ahaa boqolkii dollar oo deynka ah ood igu lahayd manfaco iga qaado boqolkiina ii daa manfacana qaado muddo kooban manfacadaa marka maxaa loola jeedaa wuxuu leeyahay guriga xaafadda aan ku leeyahay hal bil degana soo boqol dollar iguma lahayn boqol dollar badiilkeedii waxaan kaala suraxtamay ama aan kaala heshiiyey hal bil gurigayga degana saasuu yihi heshiiskaasi marka maxaan ku magacaabaynaa sulxu اlijaara ama caqd اlijaara caqdigaas waxaa la yidhaha caqd اlijaara leanna waxay ka dhigan tahay qofkani inuu yihi boqolkii waxaan kaaga ijaaray gurigan u qaado manfacadiisii manfacada bisha aad deganaanayso u qaado ayay ka dhigan tahay aw amase calىa bacdi اlcayni aw calىa bacdi اlcayni ama calىa akhdi bacdi اlcayn ama cayntii qeyb ka mida qaadashadeedii ayuu kula sulaxtamay cayntaasoo almuddacaati ee la sheeganayo fa huwa caqdigaasi waxaa la yidhaha hibatun waa hibo libacdihaa bacdi اlcayni caynta qaarkeed in la hibeeyey ayay ka dhigan tahay ama qofkani wuxuu kula sulaxtamay cayntii la sheeganayey oo qofkani uu sheeganayay qayb ka mida inuu qaato ayuu kula sulaxtamay oo yacni wuxuu leeyahay maalan wuxuu ku sheeganayey boosuu ku sheeganayay war booskan aada degan tahay anigaa iska leh war waan kuu qirsanahaye oo booska adigaa iska lehe laakiin igala sulaxtamo yacni qayb isii qaybna qaado qaybna isii qaybna qaado ninkii markaa booska deganaa oo booska qiray inuusan isagu iska lahayn ayuu wuxuu kula sulaxtamay ninkii warriyahow nisna iga qaado booska nisna iidaa saa aan ku heshiino isaguna wuu ogolaaday sulaxaasi marka heshiiskaasi muxuu noqonaa muxuu ka dhigan yahay fahuwa hibatun libacdi alcayn waxay ka dhigan tahay booskii qeyb ka mida isagoo yidhi waa kuu hibeey booskii qeyb ka mida maadaama qeyb ka mida uu ka tanaasulay waxay ka dhigan tahay isagoo yidhi bes booskii qeyb ka mida waan kuu hibeeye isagoo yidhi fa huwa caqdigaasi hibatun waa hibo libacdihaa bacdi alcayni cayntii qeyb ka mida oo la hibeeyey ay ka dhigan tahay aw amase wuxuu kula sulaxtamay calaa bacdi deyni deynka qeyb ka mida ayuu kula sulaxtamay deynkaasoo almuddacaa ee la sheeganaya deynkii la sheeganayay qeyb ka mida ayuu kula sulaxtamay fa huwa caqdigaasi heshiiskaasi ibraa-un beriyeelidu can baaqiihi baaqi deyni deynka baaqigiisii in laga beri yeelay ayay ka dhigan tahay waxaa kaloo sheekhu uu halkan inooga sheegi sulxa la yidhaaho sulxulibraa sulxulibraa ama caqdulibraa sulxulibraha tusaalooyinkiisa waxaa ka mida deynkii qeyb ka mida ayuu ka beri yeelay oo kula sulaxtamay maalan wuxuu yidhi war ninkan boqol dollar ayaan kugu leeyahay kiina waa qirayo wuxuu yidhi boqol dollar waad igu leedahay laakiin hadda niyaho konton ii daa kontonna aan ku siiyo kiina wuxuu ihi iska qaado konton kontonkaygii kale isii caqdigaas maxaan ku magacaabaynaa fa huwa ibraa-un can baaqiihi baaqi deyn caqdigaas waxaa la yidhaha caqdulibraa ama sulxulibraa waxay ka dhigan tahay waan kaa beri yeelay ama waan kuu cafiyey kontonkan aada isiisay mooye kontonkii kale waan kaa beri yeelay taasay ka dhigan tahay walow qaala hadduu yidhaaho shaksigii min gayri sabqi khusuumatin dood soo hormarinteeda ka hor iyagoon murmin oo muran iyo isqabqabsi uusan soo hormarin ayuu wuxuu yidhi saalixnii ila sulaxta can daarika can tarki daarika daartaadii inaad ka tagto igala heshiiyo bikadaa biakhdi kadaa waxaas qaadashadiisa igula sulaxtama gurigaagiina ka tag waxaasna iga qaado wax doodahoo dhex marana ma jiraan taasi sulax ma noqona fa huwa sulxaasi baatil lannahu sulxa maxaa shardi ah yushtaradu sabqu lkhusuumati in marka hore horta muran la murmo waa shardi oo labadan qof waa inuu muran u dhexeeyo labadan qof inuu muran u dhexeeyo waa shardi haddii kale sulxaasi wuxuu noqonaa sulxu baail sulx baatil walow qaala hadduu yidhaaho shaksigii min gayri sabqi khusuumatin dood horumariddeeda la-aan iyadoo wax murana iyo wax doodaba aysan ka dhaxaynin ayuu wuxuu yihi saalixnii ila sulaxta can daarika can tarki daarika gurigaaga ka tegiddiisii igala sulaxtamoo bikadaa biakhdi kadaa waxaas qaadashadiisa daartaadina ka tag waxaasna qaado oo saas igula sulaxtam sulxaasi sheekhu wuxuu yihi fahuwa sulxaasi baail sulxaasi wuxuu noqonaa sulx baail ah لأnه waxaa weeye yushtaradu sabq الkhusuuma لأnnu sulaxa shuruuddiisa waxaa ka mid a in dood ay soo hormarto marka hore in la doodo oo la murmo waa shardi ilaa idaa nawayaa labada shakhصi inay niyeystaan maahane bihi biاlcaqdi heshiiskan ay wada galeen albeyca inay beyc u niyeysteen waa goonitaas oo markuu leeyahay saalixni iyadoo wax murana aysan jirin ayuu inta u yimid ninkan wuxuu yihi saalixnii can daarika bikada gurigaaga igala sulaxtamoo gurigaaga isaga tag intaana qaado muxuu noqonaa marka haddii beec ay u niyeystaan labadooda ereygan hadday beec u niyeystaan wuxuu noqonaa beec saxiixa leanna waxaa weeye suluxu wuxuu ka mid yahay ereyga saalixnii can kada bikada wuxuu ka mid yahay kinaayatun fii siyaqi اlbeyci siiqooyinka beecoo sarbeeban waa beec la sarbeebay oon la caddayn beeca maxaa lagu yiqiinay markuu iska cad yahay oo iska qeexan yahay bictuka kadaa gurigaagii intaasan kaaga iibiye waa beec sariixa laakiin beec waxaa jira maldahan ama beec kinaayahoo sarbeebahaa jira beeca sarbeebta maxaa ka mid a saalixnii can daarika bikada gurigaagii igala sulaxtam intaasna qaado dooduna ma jirto wax doodahoo u dhaxeeyey ma jiraan beecna way u niyeysteen labadoodiina ereygaa waxay ula jeedaan beec muxuu noqonaa marka kinaayatulbeec beec sarbeeban ayuu noqonaa marka beec saxiixa ayuu heshiiskaasi uu sharcigu u yaqaanaa beec saxiixa walaa yasixu sulxu heshiiska iyo sulxu ma ansaxayo maca alinkaari inkiridda micigeedii sulx ma ansaxayo sulxa waxaa shardi ah oo shuruuddiisa ka mid ah iqraar asulxu yaأtii bacda alkhusuumati wa bacda aliqraar sulx horta goormuu yimaadaa bacda alkhusuuma horta ha la murmo markii la murmo ka bacdi iqraar ha yimaado waan kuu qirarsanahay markaa ka bacdi way igala sulaxta horta hala murmo waxaan adigaa iskale iyo malihid waxaan anigaa le adigu malihid ka bacdi xalka ugu dambeeya wuxuu noqonaa iqraar war wixii adigaa iskale waan kuu qirsanahaye laakiin haddii qeyb xoogaa qeyb iga cafi ama waxaa bedelkiisa iga qaado marka sulxu laazim wuxuu yimaadaa bacda alkhusuuma wa bacda aliqraar dood iyo qirid ka bacdi walidaalika sheekhu wuxuu yihi walaa yasixu sulxu sulx ma ansaxayo maca alinkaar isagoo qofku wixii inkirsan oo dhahaya gurigan ma lihid boqolka dollarood igu sheeganaysa maba lihidba deyn iguma lihid isagoo dhahaya sulx ma ansaxay waa inuu qirto wey marka faslun fii bayaani tasaaxumi calى alxuquuqi اlmushtaraka faslun haadaakani faasilu mid wax kala saara fii bayaani tasaaxumi isku ciriiriga ayuu caddayntiisuu u baabiya calى alxuquuqi xuquuqda laysku ciriiriyo xuquuqdaasoo almushtarakati ee la wadaagsaday oo shirkada lagu yahay baabkan wuxuu ka hadli doonaa xuquuqda bini aadamku ay ku siman yihiin haddii muran iyo isqabqabsi uu ka yimaado sharcigu sida uu u xalliyey xuquuqdaas haddii lagu murmo oo shirkada lagu yahay laa yajuusu ma bannaana atasarufu tasaruf ma bannaana fi shaarici shaarica waa dariiqa weyn shaaricaas waddada in lagu tasarufo ma bannaana bimaa shay dariiqii in loogu tasarufo ma bannaana shaygaasoo yaduru dhibaya almaariina dadka waddada maraya wax dhib u keenaya in waddadii lagu sameeyo xaaraan wey lama ogola lianna shaaric min alxuquuq almushtaraka shaaricu wuxuu ka mid yahay waxyaalaha bini aadamka iyo xataa keyrkood ay ku siman yihiin xoolaha xataa shaarica xaq ku leh xoolaha xataa shaarica wadooyinka xaqay ku leeyihin lannu meeshay marayeen meeshay marayeen walidaalika hadda ka hor waxaa dhacay sheekhan iskale kitaabkan almuhadab oo imaamu nawowi kitaabka uu sharxay oo muhadab la yidhaha waxaa sheekhaa la yidhaha abulisxaaq ashiraazi abulisxaaq ashiraazi isagoo meel waddo ah maraya ayaa dariiqii waxaa la soo maray ey sheekuna dariiqu marahaya dariiqiu marahaya dhinacanna waxaa ka maraya eyaa ka maraya marka nin khaadimahoo sheekha la socday ayaa intuu dhagax qaatay uu eygii uu ku dhuftay dhagaxii maxaad meesha noola maray yuri meelahaas baa iska martay meeshuu ka eriyey sheekha marka min waracihi wa zuhdihi wa fiqhihi xalaal miradkiisii iyo cilmigiisii oqoontiisii wuxuu yidhi amaa calimta ana dariiqa mushtarakun baynana wa bayna alkilaab war maxaad xaqa uga eriyuu yidhi maadigaan ogeyn waddada eeyuhu xataa inay shirka nagula yihiin war ka gardarantuu yidhi eygaas eygii nama taaban nama nijaasaynin dariiquu iska maray abulisxaaq shiraazi waa fuqahadii shaaficiyada raggii ugu waaweynaa ayuu ka mid ahaa imaamu nawowi ayaa kitaabkiisa sharxay almuhadab muhadab kitaabka majmuuca la yidhaaho ayuu ku sharxay imaamu nawowi raximah llahu tacaala marka abulisxaaq shiraazi wuxuu yihi amaa calimta ana طariiqa mushtarakun baynana wa bayna alkilaab maxaad ka rabtaa yidhi waad ka gardaran tahay eygan sow ma ogid oo haddaad diinta wax ka taqaanid sow ma ogid waddada in shirko lagu yahay oo eeyaha iyo bini aadamku ay shirko ku yihiin sow ma ogid innagana waxaa weeye waddadaba nagama mari karo eyga ey maba loo ogolaba inuu meel maro dhagaxtuur meel dhagaxtuur meel walbo dhagaxtuura u yaal eyga shareecadu ay amartay in la dhagaxtuuro oo la dilo waa alkelbu lcaquur faqad eyga yani xoolaha cunaya ama bini aadamka cunaya oo dhibaateynaya ama alkelbu suuqi midka sharcigu u yaqaano kelbu suuqi waa eeyaha suuqyada iska jooga oo waxyaalaha qashankaa iska cunaya oo bini aadamkii iyo xoolihii midna aan dhibaynin kaa in la dhibaateeyo xaaraan wey lama ogola lannu nafley walidaalika aimadii hore iyo culimmadii hore xataa way diidi jireen iyagoo waddada maraya in waddada laga eriyo lanna waddada xaqoodii xuquuqii wax ku leeyihiin wuxuu yihi sheekhu laa yajuusu ma banaana atasarufu fi shaaric waddada in lagu tasarufo ma banaana bimaa shay in loogu tasarufo ma banaana shaygaasoo yaduru dhibaya almaariina dadka waddada maraya wax dhibaya in waddadii lagu sameeyo ma banaana oo waddadii in laga samaysto oo kale gidaar gidaarka in lagu soo sikiyo derbiga in lagu soo sikiyo waddadii ilaa gawaaridii ay ciriiri mooye si kale aysan ku mari karin bini aadamkii inaysan mari karin xoolihii inaysan mari karin xaaraan wey taas shaaric marba hadduu yahay shaaricu xuquuqda mushtaragga ah oo shirkada lagu yahay ayuu ka mid yahay wax cidhiiri keenaya ama dhib keenaya in lagu sameeyo lama ogolo walaa yubnaa lagama dhisi karo fiihi fi shaarici shaarica dhexdiisa dakatun jardiin waddadii dhexdeedii in jardiin laga laga dhisto oo jardiin laga taago xaaraan lama ogola leannahu jardiinka inta uu ku fadhiyo waa wixii shirkada lagu ahaa inta yani inta mitiruu jardiinku ku fadhiyo ha noqdo laba mitir ha noqdo saddex mitir inta mitiruu ku fadhiyo nus mitir ha noqdo intaas uu ku fadhiyo waxaad ka goosatay xuquuqdii shirkada lagu ahaa lama ogola marka walaa yuqrasu laguma tallaali karo fiihi fi shaarici waddada dhexdeeda shajaratun geed laguma tallaali karo xataa waddadii gawaaridu maraysay bini aadamku marayay geeda laguma tallaali karo wain lam yadura faacilka wain lam yadura waxaan u celinaynaa kullun minhumaa wain lam yadura kullun minhumaa waa labadoodii dekedii iyo geedkii wain lam yadura yuusanba dhibin kullun mid walbo minhumaa min addekati washajara jardiinkii iyo geedkii mid walba ka mid a yuusanba dhibba keenine waxa la diidayo waxaa weeye wax si daa'imo joogto ah muddo dheer meesha kusii oolaya geeskii geedkii muddo dheeruu meesha ku oolaya ilaa uu ka qalalo jardiinkii muddo dheer ayuu wuxuu qabsanayaa xuduud xuduuduu la wareegahay jardiinka uu qabsanayo masaladaas marka sheekhu wuxuu ku daray wa in lam yadura jardiinna waddada lagama dhisi karuu yihi sheekhu geedna laguma tallaali karo xataa haddaysan dhib keenaynin laakiin waxaa jira mas'alada haddaysan dhib keenaynin imaamu subki raximah اllahu tacaala waa waalidka wey taajuddiin subki aabbihiisu waa taqiyudiin taqiyudiin asubki sheekha la yihaaho isagu wuxuu leeyahay yajuuzu dalika cinda intifaa'i darari haddii dhib uusan jirin oo waddadii cidhiiri uusan geedka iyo jardiinku ku keenaynin oo gawaaridii iyo bini aadamku dariiqa dhib la-aan ay ku marayaan masaladu way bannaan tahay saasuu jawaabay sheekhan la yihaaho subki subki sheekha la yihaaho oo aimada ugu waaweyn shaaficiyada ayuu ka mid yahay leanno subki isagu wuxuu leeyahay midaaru lmas'ala huwa dararu masaladu meesha ay ku dul wareegsanayso waxa weeye dariiqii dhib miyuu qofkani u geystay mise dhib uma geysan subka asagu saasuu leeyahy haddii qofku marka la dhahayo jardiinkan uu waddada yacni kusoo sikiyey ama geedkan waddada uu ka dhex tallaalay dhib uu keenay haddii la leeyahay wuxuu leeyahay subki waa xaaraan haddii la yidhaaho dhib ma keenayo laleeyahana masaladu way bannaanta uu leeyahay marka mas'alatu darar waa mas'alatu mukhtalafa beyna fuqahaa ashaaficiya fuqahada shaaficiyada ayaa isku khilaafay wuxuu haddaysan dhib keenayn walahu an yastanida ilaa jidaari اlأjnabiy walahu shaksigu wuxuu iska leeyahay an yastanida inuu ku tiirsado ilaa jidaari اlأjnabiy qof ajnabiya gidaarkiisa iyo inuu ku tiirsado derbigiisa waa iska leeyahay wayusnida inuu ku tiiriyana xaq waa u leeyahay ilayhi ilaa jidaari اlأjnabiy qofka ajnabiga gidaarkiisa mataacan alaab inuu ku tiirsadana xaq waa u leeyahay mataacaas oo laa yaduru aan dhibaynin aljidaara derbigii aan wax u dhibaynin waa masalo inta badan dadku ay iska tasaamuxaan oo dadku inta badan ilaa qof bakhiil ahoo dabcigiisu xun yahay mooye inta badan masaladan dadku waaba iska cafiyaan oo dhib uma arkaan sida sharcigu uu sheegayo sheekhu wuxuu ku leeyahay walahu shaksigu wuxuu xaq u leeyahay uu iska leeyahay an yastanida inuu ku tiirsado ilaa jidaari اlأjnabiy qof ajnebiya derbigiisa ajnebi maxaa loola jeedaa ajnebi waxaa loola jeedaa milku اlgeyr waa wax walbo adigu aadan iska lahayn ajnebiyuu kaa yahay haddaadan hantida iska lahayn ajnebiyuu kaa yahay ajnebigu marka milkulgeyraa loola jeedaa waa wax adigu aadan iska lahayn ajnebi ayaa loola jeeda marka gidaar adigu aadan iska lahayn inaad ku tiirsato oo maalan dhabarka iyo aada saarato saa ugu tiirsato sharcigu waa kuu baneeyey leanna waxaa weeye inta badan dadku way iska saamaxaan oo adiguna dhib u geysamaysa jidaar qof ku tiirsaday wax dhiba uma geysanayo marka qofku gidaar uusan lahayn inuu ku tiirsado waxay ka mid tahay waxyaalaha dadku aysan dhib u arkayn sharciguna uusan dhib u arkin sharciguna wax dhiba uma arkin wayusnida inuu tiiriyana wuu leeyahay ilayhi ila ljidaari mataacan alaab uu ku tiiriyo mataacaasoo laa yaduru aan dhibaynin aljidaara derbiga aan dhibayn waxaa kaloo qofku uu xaq u leeyahay gidaar asagu uusan iska lahayn inuu alaab ku tiirsado alaab inuu ku tiirsado dee dhismo ma ahane ogow gidaarkii intuu dulduleeliyo qoryo ma saaranayo ma dhisanayo alaabuu saa ugu tiirtiirina ka bacdina muddo ka bacdina alaabta waa ka qaadana alaab manquula w waa wax berri uu rabo inuu ka qaato meesha taasina sharcigu waa baneeyey leanna waxaa weeye waxyaalaha dadku iska tasaamuxaan oo dhib dadku aysan u arkin way sharciguna uusan dhib u arkin laakiin kitaabku wuxuu yidhi ku tiirsi iyo alaab in lagu tiiriyo waxaa soo hartay masأalaة الgarzi wاlbinaa masأalaة اlgarzi wاlbinaa inaad wax ku muddo wax ku tallaalato qoryo ama gidaarka intaad kaalmaysato deriskaaga inaad balbalo saarato balbalada gidaarkeediina aad ka dhigato deriskaaga gidaarkiisa inuu gidaarkuu noqdo masaladaas waxay u baahan tahay idan ma banaana ilaa qofka inuu kuu idmo maahan lanna waxaa laga hadlayo waxaa weeye alistinaad wاlisnaad istinaad in lagu tiirsado iyo isnaad in alaab lagu tiiriyo bis labada masalo wey waxa sharcigu uu baneeyey biduuni idnin oon u baahnayn qofkii inaad idan weydiisato ama masalaة اlgarzi wاlbinaa calى اljidaar inaad wax ku tallaalatid gidaarkii inaad dhisatid oo aada kaalmaysatid oo balbalo iyo adigoo dhisanaya deriskaaga gidaarkiisii inaad tidhaahay gidaaran ka dhigana fahadaa yaxtaaj ilaa idna kan idana u baahna waa inu qofku uu kuu idmo oo uu kuu fasaxobo walaa yujbaru lama qasbi karo shariikuhu shaksiga qofkii shirkada la ahaa cala alcimaarati camiridda laguma qasbi karo masalada laga hadlaya waxaa weye ilaa xuquuq mushtaraka ayaa fasalku ka hadlaye maalan laba qof ayaa waxay iska lahaayeen guri guri isla lahaayeen labadooda gurigii marka waa dumay booskana iyagaa le gurigana waa isla leeyihi gurigii waa dumay gurigii hadduu dumay kan wuxuu leeyahay war guriga aan dhisano kii kalena wuxuu leeyahay war muddo aanu u sugno hadda fursad ma hayno ama dhaqaalo uma haynee bal muddo aanu u sugno sharciguma wuxuu leeyahay kan diidaya ha la khasbo oo ha lagu khasbo derbigii in la camiro ama gurigii in la camiro lasoo dhiso maya ma lagu khasbay ma lagu khasbayo derbigii inuu mar kale lasoo dhiso oo lasoo camiro laguma khasbayo isagu hadduu doonayo ha dhiso ninkii kaleo shirkada ahaa laakiin ninkan shirkada hadduu gurigii dhisana guriga hadduu dhiso manaafacaadkiisa asagaa yeelanaya qeybta dhisan haddii la hergelayo oo maaragtaay lagu hoyanayo haddii maaragta alaab lagu aruursanayo haddii la seexanayo waa xaq uu khaas u leeyahay ninka dhistay yaa xaqa yeelanay xaq ulistidlaal lannu isagaa derbigii iyo gurigii isagaa dhisay laakiin ninkan kale laguma khasbayo ma diidi kartido waa inaad maaragtaay la dhistid ma lahan hadduu rabo wuu diidi karaa laakiin hadhow manaaficda kanaa yeelanay faidaa araada hadduu doono axaduhumaa labadii qof oo guriga shirkada la ahaa midkood hadduu doono icaadata maa shay soo celintiisii shaygaasoo in haddama dumay bimaali nafsihi naftiisa maalkiisa inuu ku soo celiyo hadduu doono maal asagu si khaasa u leeyahay ayuu rabaa inuu ku soo celiyo wixii dumay lam yumnac looma diidayo axadkaas qofka doonaya dhismaha asagana maxaad u dhisi sharcigu ma dhahayo maxaad u dhisi sharcigu ma dhahayo wixii dumay oo guriga qeybtii ka duntay ayuu kan wuxuu leeyahay anaa maalkayga si khaasa anaa ugu dhisayuu leeyahy sharcigu uma diidayo ha dhisto wayakuunu lmucaadu kan la soo celiyey shayga la soo celiyo gidaarada iyo guriga la soo celiyana milkahu milkalbaani qofkii dhisay milkigiisuu noqona gidaarkaa ninkii dhistaya iskale kii kaleo shirkada kula ahaa carada iyo dhulka unbuu shirko kuleeyahay bes laakiin gidaarkan waa xaqun lilbaani kan dhisaya xaqiisu leanno shalay markaan leyna war gidaarka aan dhisano war guriga aan dhisano waa diiday soo maaha anigaan dhisay aniga haddaan dhisay intaan derbigan dhisan ninkaana iskale ninkaan dhisay ayaa iskale oo camiray baab اlxawaalati hadaa midkani baab اlxawaalati waa xawaalada ayuu u baab yahay xawaalada sharciga waxaa lagu yidhaha caqdun yaktadii naqla daynin min dimatin ilaa dimatin caqdun heshiis weeyo yaktadii keenaya naqla daynin deynka in laga laga raro min dimatin qofka qoortiisa in deynka laga raro ilaa dimatin qof kale qoortiisa in deynka loo raro waa denkiioo la rarayo qof kale loo rarayo ayaa xawaalo leeyahy maalan qofaa kuu yimid wuxuu kugu yidhi war isii denkaygii boqolkii dollar aan kugu lahaa isii markaasaad waxaa tidhi war hebelaan aniguna ku leeyahay boqol dollare hebel ka qaado masaladaasuu ka hadlay sheekha xawaala leeyahay xawaalo ayaa masaladaas leeyahay boqolkiigii dollar isiiyuu ku yidhi markaasu wuxuu ku yidhi waxaan kugu xawilay hebelaan boqol dollar anna ku leeyahay ka qaado masaladaas iyo shuruuddeedii ayuu ka hadlay sheekh marka sheekhu wuxuu ku leeyahay sharaxa wayusanu waxaa la sunneeyaa qabuuluhaa haddii lagu xawilo in la aqbalo sunno wey inaad aqbashid qofku hadduu ku yidhah war boqolkii dollarood igu lahayd hebel u doono inaad ka aqbasho waa sunno way fiicanta mucaamalada wanaagsan iyo akhlaaqda iyo dabeecadda wanaagsanay ka midta inaad aqbasho wayusanu qabuuluhaa calaa meli calaa meli maxaa loola jeeda calaa khaniya qof kaniyaho iska bixin kara lacagta haddii lagugu xawilo waa inaad yeesho wey sida fiican calaa melihi haddana baadile haddana xoolaha dhiibay mid waxaa jira kaniyaho aan waxba laga qaadi karin waa inuu hani yahay melina waa inuu yahay oo qof laga qaadi karo inuu yahay laa shubhata bimaalihi maalkiisana wax shakiya iyo wax shubha uusan ku jirin laakiin hadduu kugu xawilo ka warran qof maalkiisu xaaraam yahay ama maalkiisu uu shubha ku jiro haddii lagugu xawilo maayo qofkaa maalkiisa ma cunayo waad dhihi kartaa marka mana aadayo qofkaas waa liamrihi maxaa yeeley nabigu salى اllahu alayh wasalam uu amray bidaalika biqabuuli اxawaala xawaalada in la aqbalo haddii lagu xawilo waa inaad aqbasho sida fiican walasaxu annahaa xawaaladu baycu daynin bidaynin waa deyn deyn lagu gaday juwiza waxaa loo baneeyey lilxaaja dhibaato darteed deyn deyn lagu gaday tasixu اxawaalatu xawaaladu way ansixi bishuruudi shuruud ayay xawaalada ku ansaxdaa alأwal shardiga ugu horeeya aliijaabu walqabuul waa in siiqo la helo iijaab iyo aqbal waa in la helo wa sariixuhu wa sariixuhu sariixu liijaab iijaabka siiqadiisa midkiisa cad oo iska qeexan axaltuka waxaan kugu xawilay calaa fulaanin hebel ayaan kugu xawilay bidayni deynkii ayaana kugula xawilay alladii deynkaasoo laka adiga kuu sugnaaday calaya dushaydana igu kaa sugnaaday maylkii deynkii aada dushayda ku lahayd hebel ayaan kugula xawilay waa sariix xawaalo cad wey xawaalo cad oon maldahnayn oo sariixa wey kiina muxuu leeyahay kale qabiltu waan aqbalay xawaalada wa sariixuhu mid sariixu liijaab iijaabka midkiisa cad axaltuka waa ku xawilayo calaa fulaanin hebelaan kugu xawilay bideyni deynkiyaan kugula xawilay alladii deynkaasoo laka adiga kuu sugnaado calaya dushayda igu kaa sugnaado fain qaala hadduu yidhaaho shaksigii axaltuka waxaan kugu xawilay calaa fulaanin hebel ayaan kugu xawilay ayuu yidhi bikadaa intaas ayaan kugula xawilay ma dhihin biddayni alladii laka calaya sidii uma caddayn biddayni alladii laka calaya sidaa uma uusan caddayna wuxuu yidhi axaltuka calaa fulaan hebelaan kugu xawilay bikadaa intaas oo lacag ah ayaan kugula xawilay lafdu deyn ma sheegin deyn ma sheegin fa kinaayatun sarbeeb wey waa hadal sarbeebahoo maldahan wey lixtimaalihi lilafdi اlbayci hunaa cala alawjahi lianna waxaa suurtagala beec inuu ula jeedo kinaayat اlbeec ayaa loo isticmaalaa xawaalada waa beec aan caddayn xawaalada hadduu yidhaha axaltuka calaa fulaanin hebelaan kugu xawilay bikadaa intaasoo lacaga ayaan kugula xawilay beec maldahan way noqon kartaa marka waa kinaayo kinaayo xoogaa maldahan wey ma cadda aلthaani midka labaad shardiga labaad an yakuuna daynaani labada dayn waa inay yihiin laazimayni laba dayn oo laazima waa inay yihiin oo go-an laba dayn oo go-an oon la fasakhi karin oon laga laaban karin waa inuu yahay laba dayn oo laazim ah labada dayn baa laazim la yidhi maxaa baxay daynuljucaala xawaaladu ma gasho daynuljucaala jucaalada waa kitaabka baabka ugu dambeeya oo sheekhu uga hadli doono jucaalada waa noo iman doontaahe daynuljucaala xawaala ma gasho daynuljucaala waa qabla alfaraaq min alcamal intaan shaqadiiba laga faaruq noqon ayuu daynuljucaalo xawili matala ninkana wuxuu ku yidhi ratigayga ninkii ii soo celiya boqol doolar ayaan siinaa ratigiiyaad raadisay adoo raadin ku maqan ayaa ninaa kaa hor yimid boqol dollar kugu lahaa war boqolkaygii dollar isiid ninkaasaan rati ugu maqanahay bal u fiirso waa waxaan weli la gaarino shaqadii iyo xataa ma dhamaystirin ratigii ma keenin ninaan rati ugu maqanahaye oo boqol dollar isiin doonee ninkaasaan kugu xawil ratigii in la heli doono wixii inay dhammaan doonaan lama oga idan marka daynkani dayn laazima maba ahaba xawaalada kuma ansaxayso aلثaanي kan labaad an yakuuna daynaani laazimeyn labada daynba waa inay laazim yihiin watasixu xawaaladu waxay ku ansaxdaa bihamani lacagtii way ku ansaxdaa lacagtaasoo fii muddati اlkhiyaar ku sugan lacagtii beecu uu ku dhacay ee weli muddatulkhiyaarkii ku sugan muddatulkhiyaar oo labadoodiiba ay khiyaarka qaateen baayicii iyo mushtarigii ayaa qaateen ama weligoodii baayicii mushtari qof mas-uulka ah ayaa khiyaarka qaatay ama baayicii ayaa qaatay intaba waa ku ansixi lacagtu haddii muddatulkhiyaar ay ku jirto muddatulkhiyaar lacag ku jirta maxaa loola jeedaa tusaale ahaan ninaad wax ka iibisay alaab waxaad tihi alaabtan waa kaa iibiyey maro oo kalead ka iibisay boqol dollar ayaan kaaga iibiya laakiin markii hore ninka aad marada boqolka dollar uga iibinayso daynaad uga iibisay boqolka dollar laguma siini waa boqol dollar oo dayna waxaadna ku heshiiseen khiyaar isaguna inuu khiyaar yeesho khiyaarka waan soo marnay isaguna inuu khiyaar yeesho adiguna aada khiyaar leed ead ku heshiiseen adoo ninkaas boqol dollar ku leh muddadii khiyaarkuna uusan dhammaano saddexdii maalmood ay socoto muddatulkhiyaar ay socoto ninaa kuu yimid war boqol dollar odeyna waanigii kugu lahay boqolkii dollar isi ninkaasaa mare iga iibsaday oo boqol dollar aan ku leeyahay u doono saxiix wey waana lacag weli aan si fiican u sugnaanoo muddatulkhiyaar lacag sabaynaysa wey lacagta weli lacag sabaynaysoon caga dhigan wey leannahu goormay lacagtu caga dhigane waxay caga dhigane markii khiyaarka muddatulkhiyaar uu dhammaado qof walba alaabtii u yidhaha beeci waa ku heshiinay ama waa ijaazeeyey markuu yidhaha taasoo isaga ansixi lacagta muddatulkhiyaarka su leanna waxaa weeye deynkan deyn laazima yuusanba noqon hadduu doono laannahu aayilun ila lusuum liannahu aayil laakiin wuxuu u socdaa ila lusuum waa deyn caga dhigan doona aakhirka deyn laazim noqon doona aثaaliثu shardiga saddexaad tasaawihimaa tasaawi deynay labada deyn sinaanshadooda weeyo fi اlqadri qadarka waa inay ku siman yihiin labada deyn waa inay isla egyihin wasifati tilmaantana waa inay ku siman yihiin tilmaanta maxaa ka mid a wadalika kalxuluuli xaaloobidda iyo wata'jiili muddeynta labada deyn inay isla eg yihiin waa shardi ninaa ku yimid war boqolkii dolarna kuula haysi anna boqolaan hebel ku leeyahay soco oo ka qaado waa saxiix boqol dollar iyo boqol konton dollar iyo konton waa inay isla egyihiin waysan kala badnayn wa sifati tilmaantana labada deyn inay iskala eg yihiin waa shardi tilmaan maxaa loola jeedaa kal xuluuli xaaloobidda deyn xaalaah oo hadda ii keen ah kan kalena waa inuu deyn xaalaa yahay oo isaguna hadda ii keen wa ta'jiili muddeynta waa inay isaga mid yihiin muddeynta maxaa loola jeedaa kan wuxuu ku muddeysan yahay ramadaanka soo socda deynka kalena wuxuu ku muddeysan yahay ramadaanka waa in isku waafaqaan iswaafaqaan الرaaبع شharدiga أفراad cilم المxtaali midka la wareejinayo la xawilayo ogaalkiisu waa shardi ninka la xawilayo iyo wlmuxiili kan waxawilaya labadoodaba waa inay cilmi ku leeyihiin bitasaawi isla sinaashada labada deyn labada deyn inay isla eg yihiin labadooduba waa inay ku cilmi leeyihiin kan waxawilaya iyo kan la xawilayo labaduba kii waxawilayey oo dhahaya hebel ka qaado waa inuu og yahay labada deyn inay isla mid yihiin oo isla eg yihiin kan la xawilayana waa inuu og yahay labada deyn inay isla mid yihiin oo isiman yihiin faslo adaakana faasilun wax kala saaro fi damaan wuxuu u fasal yahay masalatu damaan masalada damaanka la yidhaaho ayuu u fasal yahay damaanka luqatan waxaa lagu yidhaha aliltizaam in wax laysku laazim yeelo oo wax laysku waajib yeelo waxaan waajib kugu ahayn inaad lugtaada ku raadsatid oo waajib aad isaga dhigtid wa sharcan xagga sharciga yuqaalu waxaa la yidhaha liltizaami daynin haabitin fii dimati اlgeyr liltizaami daynin waa in deyn laysku laazim yeelo laysku waajib yeelo deynkaasoo haabitin ku sugnaaday fii dimati اlgeyr qof kale qoortiis deyn adigu aan lagugu lahayn oo qof kale lagu leeyahay waa inaad isku waajib yeesho nin la haystaad u imaneen nin la haysto oo ad istaqaanaan oo la kilkilayaad u imaaneen warisii lacagteedi warisii lacagteed anaa damaanay anaa ku siinaya ninkan iska dah war adiga makuu raacana ninkan aniga i iman ninkan iska dah damaankaas weeye ma damaanka sheekhu uu ka hadlayo wayasixu damaanu damaanku wuu ansaxaa bishuruudin shuruud ayuu ku ansaxaa ilaa shuruud toban ah ayuu sheekhu inoo sheegay laakiin tobanka shardiyuu sheekhu noo sheegi doono shardiga sagaalaad iyo shardiga afraad ayaa soo celceliyey sheekhuyo hal shardi isku noqon doono shardiga afraad iyo shardiga sagaalaad haddaad fiiriso waa isku hal shardi toban shardigu noo sheegay alawalu shardiga ugu horeeya kownu daamini qofka wax damaanaya ahaanshadiisa ahlan inuu ahal u yahay litabaruci samafal qof horta wax sadaqaysan kara oo samafal bixin kara waa inuu qofku yahay laakiin hadduu sakiir yahay ka waran qofka wax damaanayo dee sakiir waxma sadaqaysan karo ahlu tabaruc ma aha ama hadduu yahay ka waran qof maxjuuru calayhi ah maxjuur calayhi waan soo marnay baabulxajir qof sharciguba uusan u ogolayn oo sharciguba uu maalkiisii xataa ka xayiray bal inuu qof kale damaanto iska dhaaf waa qof sharcigu uu ka xayiray oo yihi maalkiisii xataa kuma tasarufi karo maxjuur calayhi wax ma damaani karo maxjuur calayhi waxa ma damaani karo الثاني شharدiga labaad كwn الmaضmuuni شhayga la damaanay ahaanشhadiisa wey deynan haabita deyn sugan waa inuu yahay waxa la damaanayo falaa yaصixu ma ansaxayo damaanu ma شhay damaankiisu ma ansaxayo شhaygaasoo sayuqriduhu شhaksiga uu amaahi doono ramadaanka soo socda deynka aan amaahin doono ma damaantay waan damaanay ma ansaxay taas horta ramadaan hala gaaro bal waxa damaanta horta hala gaaro damaanta laakiin deynka hebel aan siin doono ma iga damaantay waan kaa damaan ma ansaxayo heshiis baadila athaaliثu shardiga saddexaad kownuhu ahaanshadiisa way deynka laazima deynku horta deyn laazima waa inuu yahay falaa yasixu ma ansaxayo damaanku biljucli bidayn اljucli deynkii abaalmarinta in badan waan ku miaalinay oo noo soo laalaabatay dayn اljucli lannahu laysa bihaabit dhowr mas'alo ayaa lagu miaaliyay lannahu dayn اljucli laysa bihaabit jucaalada deynkeedu haabit ma aha falaa yasixu damaanku kuma ansaxayo biljucli bidayn اljucli deynka abaalmarinta kuma ansaxayo jucligaas oo qabla alfaraaq ka faaruq noqoshada ka hor ahaaday min alcamal shaqadiiba aan la dhammaynba oo aan laga faaruq noqon waa ninkii yidhi ratigaas haddaad ii soo celiso boqol doolaraan ku siin markaasuu wuxuu yidhi yaa iga damaanaya inuu boqolkii isiin doono ninka welina shaqadii ma bilaabinba shaqadii intuu yani kama faaruq noqonba weli ma ansaxay de deynku wax jira ha noqdo wax sugan oo qofka lagu leeyahay ha noqdo falaa yasixu ma ansaxayo damaanku biljucli bidayn اljucli jucliga deynkiisa kuma ansaxayo jucligaasoo qabla alfaraaqi ka faaruq noqoshada ka hor ahaado min alcamal shaqadiiba aan laga faaruq noqon wayasixu laakiin waxaa ansaxaya damaanu hamani lacagta damaankeedii waa ansixi lacagtaasoo fii muddati اlkhiyaar ku sugan watii hadda baablxawaale aan kusoo marayn lacagtii muddatulkhiyaar ku jirtay waa la damaani karaa iyadu laazim ma aha laakinaha aayilatun ila nusuub laakiin waa lacag u socota inay laazim noqoto araabic shardiga afraad kownuhu deynka ahaanshadiisa macluuman mid la og yahay uu yahay lidaamini shaksiga wax damaanaya waa inuu og yahay horta waxa aad damaanaysa waa inaad ogaato wax maxayin boqol dolar miya kun dolar miya toban kun oo dolar haddaad iska tiraa nin la haysto waa ku damaanay war maxaa lagu haystaa ma ansaxayo ogow horta waxa lagu haysto qofka qadarka ileegi leanna waxaa dhici karta qadar haddii laguu sheego aada madaxa gacanta saaranaysid ood ka cararaysid war kaas ma damaani karo qadarka marka inaad ogaatid laga maarmaan mar walbaba kownuhu ahaanshadiisa weye deynka macluuman mid la og yahay uu noqdo lidaamin qofka daaminkaa qadarka uu leeg yahay wuxuu damaanayo waa inuu og yahay alkhaamis shardiga shanaad macrifatu lmadmuuni lahu shaksiga wax loo damaanayana shaksiga wax loo damaanayo waa in la yaqaan in la yaqaan eegana shardiga shaksiga wax loo damaanayo maxaa loola jeeda shaksiga wax loo damaanayo waa ninkii xaqa iska lahaa ninka deynka laga qaatay wey ninkaas deynka laga qaatayna inaad taqaanid shardi wey waxaa jira dad mucaamaladoodu aysan wanaagsanayn oo meeshii lagu heshiiyey meeshii lagu heshiiyey war halays sugto bisha ramadaanu deynku ahaa maalin walba kalarka kugu dhegaya jira dabeecad ba aan lahayn marka qofka xaq sugaha ah in la yaqaano shardi wey oo xaq yani laga qaatay oo deynka laga yaqaano adoo daamina waa inaad taqaanid madmuunu lahwi qofkii aad yani xaqa hadhow berri aad u keeni lahayd oo aad wax ka damaanaysay inaad taqaanid shardiga lannahu dadku litafaawut innaasi dadka way isku khilaafsan yihiin fi listiifaa markay xaqa oofsanayaan oo dadka ay xuquuqda ay weydiisanayaan tashiilan xagga fududaynta iyo wa tashdiidan xagga adkaynta dadku waa isku khilaafsan yihiin dad waxaa jira si fudud xaqooda u raadsada iyo kuwa aan dabeecad lahayn kuwa dabeecad lahaynoo mar walba uun dadka dhexdoodii kuleeti kugula dhigay waagi adiga xaq yidhi iga damaanay xaqaagun maantoo dhan qaylo kugu dilay ayaa jira marka madmuunu lahuga in la yaqaano waa shardi alkhaamisu macrifatu lmadmuuni lahu asaadi shardiga lixaad asiiqa hadal waa inuu siiqa hadal waa inuu dhex maro niyo maya niyo keligeed kuma filla wadaalika kadamintu deynaka waniyow deynkaagii anaa damaanay calaa fulaanin hebel dushiisa xaal deynku u ahaaday deynkii aada hebel ku lahayd anaa damaanay anaa ku siinay waa in hadalkaasuna jiro siiqo niyo keligeed maya asaabicu shardiga toddobaad allaa yashtarida daaminu qofka wax damaanay waa inuusan shardin alkhiyaara linafsih naftiisa waa inuusan khiyaar u shardin qofka wax damaanay kii wax damaanay hadduu naftiisa khiyaar u shardiyo oo maalan uu yidhaah waxaan waa damaanay deynkan bishardi inaan iska fasakhi karo haddaan rabo bishardi inaan iska fasakhi karo ma ansaxay leannu damaanba ma jiro hadduu khiyaar leeyahay maxaad damaanay haddaadba khiyaar isku shardisa waxaad damaanaysa maxay yihin lamaanka waxaa la rabaa yacni qofkii markuu yihi deynkii anaa damaanay maalintii deynka iyo waktigii loo qabtay haddii la gaaro waa inuu qofku kalarka kugu dhegi karo ku dhigi karo keen adaa damaanay xaqii lakin haddaad tiraa bishardi inaan khiyaar ley markaan rabo aan iska fasakhi karo maxaa damaantay markaas damaanba ma jiro marka الثاaمن شرd شhardiga سدeedaad اlا يkuنa waa inuusan ahaanin damaanku damaanku waa inuusan ahaanin مؤqaةan mid la waktiyeeyey بmudة muddo in lgu mid lagu waktiyeeyey waa inuusan damaanku ahayn walaa مuعaلقa بشharد damaan shardi lagu xihana waa inuusan ahayn damaanka waa inaan waktina lagu xihin shardina lagu xihin hadduu mثalا shardi ku xiro oo u yihaaho ninkan boqolkii dolar ood ku lahayd waan damaanay bishardi laakiin booskaaga inaad iga iibiso booskaaga ii diidinaan jirta beece eber wey ma ansaxay damaan mucalaq bishardin laa yaصix ma ansaxayo ama waxaa tihi damaanka anugu waxaan geli karaa maalinta jimcaha ah ama usbuuc usbuuc wixii ka dambeeya shaqo kuma lihi lacagtaas ma ansaxayo iyado deynka waktigii loogu talagalay ayaa damaankuna ku xadaysan yahay haddii loogu talagalay bisha ramadaan kowdeeda in deynkan la dhiibo ninkan lagu lahaa ninkii damaantay haddaad tahay kowda ramadaan hadduu dhashay kulatigaa lagugu dhegi karaa laakiin wakti inaad ku xadido adigii khiyaar lahaatid ama shuruud aad ku xirtid ma ansaxay ataasicu shardiga sagaalaad oo shardiga aanu dhehaynay waa shardi sheekhu uu soo celceliyey midkii aanu dhehaynay shardiga afaraad ayuu la mid yahay ataasicu shardiga sagaalaad an yakuuna waa inuu yahay deynku macluuma deynku waa inuu yahay deyn macluum horan maxaan usoo marnay alraabicu kownuhu macluuma lidaamin marka shardigan takraarkiisa uu soo celceliyey walidaalika sharxa wuxuu ku leeyahay markuu yihi falow qaala hadduu yihaa lamintu waxaan damaanay axada daynayni labada deyn oo ninkan aad ku leedahay mid ka mida ayaan damaanay falaa yasixu damaankaas ma ansaxay waxa caddee aada damaantay sharx wuxuu ku leeyahay kadaa ra'aytu sidaasaan ku arkay fii nuskati اlmatni nusqada matniga waxaan ku arkay iyadoo ataasican lasoo celceliyey wa adunu waxaan u malaynaya anahu taxriif inuu khalad yahay ayaan u malayn taxriif dhacay lannahu takraar maxdiw waa soo celcelin iska cadw oo shardiga afraad ayaa lagu soo celceliyey falow qaala hadduu yidhah damintu axada daynayni labada deyn mid ka mid ahaan damaanay falaa yasixu damaankaas ma ansaxayo leannahu labada deyn midkee alcaashiru shardiga tobanaad allah yashtarida waa inuusan shardinin shaksigu baraa'ata alasiili qofkii asalka ahaa oo lacagta asal ahaan isaga lagu lahaa beri noqoshadiisii waa inuusan shardi ka dhigin shaksiga wax damaanayay waa inuusan dhihin maalan boqolkii doolar anaa damaanay bishardi ninkani inuu beri yahay oodan la hadli karin oodan u qabsan karin oo isi aadan dhihi karin ma ansaxayo taas lannu qofka xaqu uu ka maqan yahay wuxuu xaq u leeyahay inuu kii asalka ahaana weydiisto markii muddadii la gaaro muddadii haddii la gaaro kii asalkaana uu weydiisan karaa daaminkiina waa weydiisan karaa labadooda mid walba ka mida waa weydiisan karaa laakiin hadduu yidhah bishardi baraa'ati اlasiil bishardi ninkii asalka ahayo lacagta lagu lahaa waa limunaafaatihi limuqtada alcaqd heshiiska dhan yani maslaxadiisii uu diidan yahaba faslon hadaakani faasilun mid wax kala saaro fii bayaani kafaalati اlbadan wuxuu u fasal yahay kafaalada la yidhaaho kafaalat اlbadan kafaalat اlbadan kafaaladii hore waxaanu ku soo qaadanay damaankii deyn iyo xoolo la damaanayo anaa waktigaa xoolaha keenaya anaa deynkaa waktigaa keenaya tanina waxa weye qof bini aadama jirkiisii oo la kafaalo qaadayo kafaalada noocaasa sharcigu wuxuu u yaqaanaa kafaalat اlwajhi kafaalatul weji waa adigoo dhahay war qofkan maxkamadda maalintii loo baahdo anaa keenaye gurigiisa iyo deegaankiisa iyo heesaga caysho heska soo caysho maalintii maxkamadda loo baahdo haddii xabsi lagu xukumo haddii maaragtay dacwo looga baahaya anaa keenayo laakiin meeshan ciriiriga iyo yaan lagu haynin qofka taas oo kale waxaa la yidhaha kafaalat lbadan kafaalat lbadan watasixu lkafaalatu kafaaladu waa ansixi bibadani man shaksi jirkiisii in la kafaalo qaado shaksigaasoo calayhi shaksiga dushiisa xaqun xaq uu ku sugan yahay xaqaasoo liaadamiyin ruux bini aadam u sugnaado qof xaq bini aadam lagu leeyahay in la kafaalo qaado way ansixi oo see loo kafaalo qaadayo yani wuxuu leeyahay majlis اlxukmi fadhiga maxkamadda anaa keenayo ninkaan waktigii loo baahdo laakiin ninkan ganacsigiisa iska wato howlihiisa iska wato hadhow haddii ama toogasho lagu xukumo ama xabsi daa'im lagu xukumo anaa keenaya waktigii loo baahdo lakiin intii ka sokaysa ninkani noloshiisa u daaye anaa layga rabaa anaa keenaya waa ansixi kafaalatulbadel ayaa la yidhaha bicaynin yalzamu man hiya fii yadihi mu'natu raddiha bicaynintan waxaan ku tacalujinaynaa watasixu lkafaala ayaan usoo qadarayna watasixu lkafaalatu kafaaladu way ansixi bicaynin shay caynahoo la arkayo in la kafaalo qaado way ansixi cayntaasoo yalzamu man shaksi ay laasim ku tahay shaksigaasoo hiya cayntu fii yadihi shaksiga gacantiisa ay ku sugan tahay mu'natu raddihaa cayntaas soo celinteeda soo celintaa qarashkeedu uu dushiisa yahay qof waxaa cayntan ama alaabtan gacanta ku haya hadduu soo celinayo soo celiskaasi qarash uu u baahdo qarashkiisa lagu leeyahay dad saasaa jira dad waxaa jira caynta hadday soo celinayaan qarashka ku baxaya baabuurka lasoo saarayo haddii baabuur lasoo saarayo qarashka isaga laga rabo qofkaas cayntiisana waa la damaano qaadi karaa waa la kafaalo qaadi karaa qofkaa caynta soo celinteeda qarashka uu ku baxayo maxaa kamida way badan yihiin waxaa kamida oo tusaale sheekhu uu ku siiyey wadaalika kalmaqsuub shaygii la booliyey oo kale shay la dhacay oo la boobay shaygan haddaad qof ka boobto oo maalan alaab matoor iyo waxbaad qofkan ka dhacday meel foguu la aaday tuuggii matoorkii wuu fogeeyey hadhow marka la soo celinayo qofkii matoorkii loo soo celinayo matoorka qarashka soo celintiisa ayaa laga rabaa haasibkiyaa laga rabaa inkii tuugga ahaa dee qofkaas marka qof walba oo shayga uu qaaday qarashka lagu soo celinayo laga rabo qofkaas isagana cayntiisa in la damaano qaado way ansix oo muxuu leeyahay markii la isdacaweeyey war ninkan alaabtaydii ilaa uu ii keeno ma daynayo markaasaad waxaad leedahay alaabtii anaa damaano qaado waa motoorkii ama gaarigii ama alaabtii anaa damaano qaada anaa keenay qofka markaa haddii shayga soo celinta qarashkiisaba lagu leeyahay isagana caynta waa loo kafaalo qaadi karaa anaa kuu keenaya ninkan iska daa alaabtaa anaa keenaya hadduu kuu keeni waayo waa ansixi eedan cayntaa waa la damaanay qaadi karaa wadaalika kalmaqsuubi shaygii la booliyey walmustacaari shaygii la caariye qaatay walmustaami shaygii gorgorada loo qaatay oo kale shayga mar walbaba soo celinta qarashkeeda qofka lagu leeyahay waxaa ka mid a alaabtii la dhacay oo la booliyey waxaa ka mid a wixii la caariye qaatay matooru qofkan qof ka caariyeystay matoorka soo celintiisa qarashka ayaa laga rabaa yaa bixinay ninka caariye qaatay matoorka isagana waa la damaani karaa wuxuu dhihi karaa anaa damiinka ah qofkan matoorka hadduu kuu soo celin waayo anaa ku siinaya matoorka waa la damaano qaadi karaa mustaamkana waxaa weye waa waxa gorgorada loo qaatay war wax bal waa soo fiirin wax wanaagsan iyo inay yihiin beeci ma dhicin gorgoro u qaatay shaygaa isagana waa la damaano qaadi karaa gorgorada qofka gacantiisa ugu jira waidaa waktigii saxa uu ansaxo adamaanu damaanku hadduu ansaxo damaanka haddii shuruuddiisii la helo daalaba shaksigii saaxibulxaq ahaayoo xaqa iska lahaa wuxuu dalban karaa daamar almadmuun may faacilkii kan jooga wey almadmuun daalaba wuxuu dalban karaa almadmuunu lahu shaksigii wax loo damaanay addaamina kii wax damaantana wuu dalban karaa wal asiila ninkii asalka ahana wuu dalban karaa labadaba damaanka shuruuddiisii haddii la helo ninkii miskiinkii xaqa iska lahaa madmuunu lahu yaa la yidhaha ninka xaqa leh madmuunu lahugaas wuxuu dalban karaa oo uu wax weydiisan karaa addaamina wal asiil kii wax damaantana war isii adaa damaantay uu dhihi karaa kii asalka ahaayo markii hore uu wax ku lahaana oo deynka ka qaatana isagana wuu hadli karaa wuxuu dhihi karaa alaabtayda ama deynkaygii isi wa idaa beri alasiilu kii asalka ahay hadduu beri noqdo kii asalka ahaayo markii horeba deynka lagu lahaa waa beri noqday oo muxuu ku beri noqday biibraa'i waa la cafiyey kii xaqa iska lahaa yaa ka cafiyey kii asalka ahayaa la cafina waa la beri yahay ow naxwi adaa ama wuxuu ku beri noqon karaa lacagtii iska bixiyey kii asalka ahaa wa idaa beri alasiilu ninkii asalka ahaa hadduu beri noqdo beri addaaminu kii wax damaanta isna berigu noqona ninkii asalka deynka lagu lahaa ayaa deynkiiba ilaahay u fududeeyey oo deynkii iska keenay ama waa la cafiyey ninkii asalka xaqa lagu lahaa ayaa la cafiyey kii wax damaantana xukunkiisa muxuu noqona isaguna waa beri beriyu noqday duuna cagsihi cagsi hada alxukmi xukunkan cugs- cagsigiisa ka sokay ayuu kaasi beri noqona laakiin tan cagsigeeda maya cagsigeeda taasi maya oo cagsigeeda maxaa loola jeedaa faidaa beri-a daaminu kii wax damaantay ayaa beri noqday oo muxuu ku beri noqday biibraa'i waa la cafiyey asaga waa ninkii yihi war ninkan kulatigiisa sii daa aniga deynka igu iman ninkii yihi wuxuu yihi war ni maalintaa waa nagu soo baxday adiga horta ilaahay dartiisaan kuu cafiyo waxba kuma haysto kii ma beri noqona asalkii maya taas maya asalku ma beri noqonayo daaminkii war adiga waxaan kugu cafiyey yihi waan naxalisay annagoo dagaalami rabno inaad na kala badbaadisay ilaahay dartiisaan ku waxba kuma haysto mara kula hadli doono kaas ku beri noqon maayo asalkii waa ku taagan taha lacagta kii asalka ahaa lacagta iyo deynkii waa ku taaganya waidaa beri alasiilu asiilku hadduu beri noqdo beri adaaminu daaminkii waa beri noqona duuna cagsi cagsi اxukmi xukunka cagsigiisa ka sug walow maata axaduhumaa axadulasiili aw idaamin ninkii asalka ahaa ama kii damaantay midkoodaa dhintay kii asalka deynka lagu lahaa ayaa dhintay ama ninkii waxaa dhintay wax damaanay xalla calayhi calى اlxay xalla calayhi calى اlmeyt midka meydka ah ayuu deynku ku xaalooba deynkii muddada ahaa meydkii xaaluu ku noqona duuna alaakhari kan kale ka sokay aakhir maxaa loola jeeda alxay ninka noolkaayo laakiin muddadu siday ugu taaganta waxaa jira asbaab sharcigu u yaqaano asbaabu xuluuli deyn asbaabu xuluuli deyn sababo waxaa jirta deynka waktigiisii mu-ajalka ahaa oo muddada ahaa uu ka soka marayo maalan deynku wuxuu ku muddaysnaa ramadaanka kowgiis ramadaan maalinta kow uu yahay ayuu deynku ku muddaysnaa miskiinkii xaqa lagu lahaayo asalka ahaa wuu dhintay deynkeyga hadda halaysiiyuu dhihi karaa tarikadiisii hantidii uu ka tegey meydka ha layga siiyo lannahu deynka asbaabta uu ku xaaloobo oo muddadii yacni ay ku baaba-ayso hadda keen la dhihi karo waxaa ka mid a almowt geeridaa ka mid a marka qofkii dhintay deynkii waa ku xaaloobi waa ku xaaloobi duuna alaakhari kii kale ka sokay laakiin ninkii kale maya ilaa laba ninka kale maxaa loola jeedaa kii asalka ahaa haddii deynku uu ku xaaloobay isagu uu dhintay kii daaminka ahaa ramadaanka isagoon la gaarin kowgiisa ma codsan karo waxba lama hadli karo waxba lagama hadli karo laakiin haddii lacagtii uu hantidii tarikadii meydka ka qaatana ilaa isagu deynkii ku xaaloobay tarikadii meydka hadduu xaqiisii ka qaatay dee kana lama hadli karo ilaa hore waxaan usoo qaadanay waidaa beri-a alasiilu beri-a daamin asiilkii hadduu beri noqdo daaminkuna beri noqona markaas walow duuriba daaminu qofkii daaminka ahaayo wax damaantay haddii la dalbado oo la yidhaha war xaqii aad damaantay iska keen falahu wuxuu iska leeyahay daaminkii kii wax damaantay wuxuu iska leeyahay mudaalabatu lasiili kii asalka ahay asaguna dalbashuu ku leeyahay inuu dalbado bitakhliisihina uu ku dalbado takhliisi daamin daaminka fakintiisa dhiiqada aan ku jiro iga faki waan dhihi karaa masalada waxaa loola jeeda waxaa weeye waxaa la dalbaday daaminkii kii wax damaantaa waxa la yidhi war shalay adaana dhexdhexaadiyey oo boqolka doolar damaantay boqolkaygii doolar isii falahu daaminku wuxuu leeyahy mudaalabat alasiil ninkii asalka ahay asna waa dalban karaa wuxuu leeyahy warniyow aniga ninkan boqol kama qaadane adigaan mushkilada iyo kaa fakinay adaan ku badbaadinaya hadda iska keen boqolkii ninka aan siinay waa laygu dhegan yahay lacagtan aniga ma cunina waad ogta keen boqolkii waa laygu dhegan yahay asilkii isaguna dalban karaa yaa dalbanaya daaminkii daaminkii yaa dalbanaya muxuu ku dalbanaa bitakhliisi fakintiisa dhiiqan ku dhex jiraa dhiiqada iga badbaadi kan boqolkii wuu dhihi karaa walidaamini ninkii wax damaantay wuxuu iska leeyahay arujuucu laabasho calal asiili kii asalka ahay inuu dib ugu laabto waa leeyahay in adina hadduu idmay asalku lahu lidaamini ninka wax damaantay fi damaani lamaanka hadduu u idmay wain lam ya-dan yuusanba u idmin ninka asalka ahay lahu lidaamini daaminka yuusanba u fasixin hadduu rabo fi dafci dhiibidda inuu qarashka ka dhiibo yuusanba u idmin hadduu doono walidaamini ninkii wax damaanay wuxuu xaq u leeyahay rujuucu laabasho cala alasiili ninkii asalka ahaa dib waa ugu laaban kara rujuuca maxaa loola jeedaa ninkii daaminka ahaa markii ramadaanka kowgiisa laysku muddeeye ramadaanka kowgiisa markii la gaaray kii wax damaantaa kuletiga lagu dhegay boqolkii dollar isagaa bixiyey laba nin weyn oo la haystee boqolkii dollar markuu bixiyey asiilkiiu dib asna ugu laaban karaa xaq waa u leeyahay sharciya asilkiiu dib wuxuu leey boqolkii ani ma cunin waad ogta adaa cunay anaana bixiyey kuliitiga lagu dhig nin weyn oo lagu dhigaa noqday isii boqolka ila adiga boqolka isticmaalay ani waxaan idinkugu soo baxay islaamnimo islaamnimo idinku soo baxay ken laakiin markuu boqolkii asiilka dib ugu laaban karo maxaa shardi ah in adina ninka asiilka lahu daaminka hadduu markii hore u fasaxay oo uu u idmay fi damaan hadduu inankiisa ku damaanay oo yihi waan kuu idmee ninkaa niyaho iga damaano waa lay haystaa ifak de waa hays lay haystaa ifaki iyo waan ku fakiye ku sii maayo boqolkii meel islama wadi gala meel shar adaa yani idmay idankaagan kugu damaantay boqolkiina waa layga qaatay isii wuu dhihi karaa sharcigu waa uleeyahay way lam ya-dan yuusanba asiilku u idmin lahu lidaamini ninka wax damaanay fi dafci dhiibidda inuu wax ka bixiyo yuusanba u idmin horta ma u idantay inuu ku damaano markii hore idamaan ma tiri waxay ka dhigan tahay adoo yihi lacagta iga bixi xataa yaadanba u fasixin lacagta iga bixiya horta idamaan ma tirin lacagta waa kugu leeyahay ninku mar haddii lacagta isaga laga qaatay waman addaa shaksigii guday dayna hayrihi hayrkiis daynkiisa qofkii guday biidnihi idni اlgayr gayrka idankiisana ku guday min gayri damaan horena uma damaanin damaanad la-aan ayuu daynkii ka bixiyey rajaca waa laaban karaa shaksigaas mu-adiga calayhi shaksigii kale oo deynka uu ka bixiyey ayuu dib ugu laaban karaa waman addaa qofkii bixiyey oo guday dayna hayrihi hayrkii deynkiisa qofkii guday biidnihi biidnihi idankiisana ku guday min hayri damaanin damaan la-aan ayuu idankiisa deynkii uga bixiyey mana damaanin rajaca shaksigii calayhi calaa saaxibi deyn qofkii saaxibu deynkaayoo deynka lagu lahaa dib waa ugu laaban karaa mas'aladani waxaa wey mas'alo aan damaan ahayn min gayri damaan sida sheekhu uu ku leeyahay maba damaaninba markii hore wuxuu yidhi war ninkaasaa boqol dollar igu leh hebelow iga bixi wax damaanna ma jirin hore wax looma damaano ninkaasaa boqol dollar igu bixi ama dukaankaasaa boqol dollar igu leh iga dhiib waa ka bixiyey horena damaan iyo uma jirin laakiin asagaa u fasaxay inuu deynka ka bixi iga bixi asagaa yidhi rajaca calayh sharcigu wuxuu xaq u siiyey inuu dib ugu laaban karo boqolkii dolarun kaa bixiyey adaa yiri ilaa iga bixiyey isi wa dhihi karo mana u diidi karo walaa yarjicu daaminu ninkii daaminka ahayo wax damaantay ma laaban karo walmuaddi qofkii gutay oo deynka bixiyey walmuaddi qofkii deynka ka guday oo ka bixiyey isaguna ma daama ma ma laaban karo bilidni idanna deynkii ku guday ilaa idaa ashhadaa inay markhaati ay sameeyeen maahan ow amase addayaa ama labadooduba ay deynkii bixiyeen oo ay gudeen bixadrati اlasiil ninkii asalka ahayoo deynka lagu lahaa xadradiisii inay deynka ku bixiyeen maahan ow amase sadaqahumaa labadooda algariimu ninkii hariimka ahaa oo deynka lahaa hariimku ninkii deynka lahaayo ama ninkii deynka lahaay inuu u rumeeyey fi dafci dhiibidda inuu u rumeeyey uu yihi war deynkii hebelaa isiiyey lacagtiisii inuu yihi maahan masalada sheekhu meesha uga hadlayo waxaa weye walaa yarjicu daaminu kii daaminka ahaayoo wax damaantay ma laaban karo walmu'addi kii deynka qofka kale ka bixiyey asaguna ma daamaan karo bilidni idanna ku bixiyey deynkii ilaa idaa ashhadaa labadoodii inay markhaati sameyneen musanahaas xaggee loo celin ilaa idaa ashhadaa addaamin walmu'addi ilaa idaa ashhadaa kii daaminka ahaayoo wax damaantay iyo almu'addi kii deynka bixiyey labadooda inay markhaati sameeyeen maaha ow addayaa ama labadooda inay deynkii bixiyeen bixadrati alasiil ninkii asalka ahaa xadradiisa isagoo goobta jooga inay deynkii bixiyeen maaha saddex mas'alo ayaa ninka damaanay iyo qofkii deynka idan ku bixiyey oo qof kale deynka ka bixiyey saddex mas'alo ayaa sharcigu waajib uga dhigay inay qofkii lacagtii dib ugu laabtaan oy u weydiistaan idhahan lacagti waa kaa bixinee nasiib masalada ugu horeysa waxaa weeye haddii markhaati ay sameeyaan ninka wax damaantay iyo ninka ninka kale deynka ka bixiyey hadduu markhaati sameeyuu yidhi war ogaaw hebelow inaan hebel deynkii ka bixiyey markhaati ka oo hadduu yidhi haddii markhaati uu sameeyey isii hadd hadduu inkiro goormankii deynkii iga bixisa adaa ii idmay markhaatina waan haystaa inaan lacagtii bixiyey taas waa mid masalada labaad ow addayaa lacagtii labadoodaba waxay ku bixiyeen daaminkii iyo mu-addii bixadrati alasiil asagii oo joogay indhihiisoo fiirinayay lacagtii bixiyeen kii asiilka ahaa asiilka ayo arkaya ay lacagtii ka bixiyeen daaminka iyo mu-adi adaabana arkaya markaan lacagta kaa bixinayna keen lacagta masi lacagta masalada saddexaad ow sadaqahumaa labadoodii waxaa u rumeeyey waa mu-adigii iyo midkii wax damaantaye alghariimu ninkii deynka lahaa ayaa fi dafci dhiibidda uu rumeeye o yihi war ninkani deynkii waa isiiyey miskiinkani si lacagtii aan kugu lahaa si isagaa miskiinka anaa markhaati ka ah inuu lacagtii isiiyey saddexdaas mas'alo ayay dib ugu laaban kar wallah subxaana wa tacaala